dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo daxiladuna kala dhegaysataan caasho ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno haweenka magaalada boosaaso ee ka ganacsada kalluunka iyo caqabadaha ka haysta kaydintiisa dumar badan oo ku nool magaalo xeebeedka boosaaso ee puntland ayay noloshoodu ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka dumarkan ayaa qaabab kala duwan uga ganacsada kalluunka ma aha kuwo shabaagyo qaata oo badda gala si ay kalluun u soo jillaabtaan hase ahaatee waxa ay kalluunka ka iibsadaan jillaabatada badda ka soo saara iyadoo qaarkoodna ay leeyihiin shabaagyo loogu shaqeeyo oo badda ku jira qaarkood dumarkani waxa ay ganacsigani ku soo jireen tobaneeyo sano ugu horreyn mid ka mid ah haweenkaasi ayaa waxay ka hadlaysaa muddada ay hawshan xagga kalluunka ah ku soo jirtay magacayga waa saddexan waxaa warsame maxamed waxaana ka shaqeeyaa kalluumaystada kana mid ah guddiga kalluunka ee boosaaso waxaan ka shaqeynaa muddo labaatan sana ah maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray kalluun ka badankii sida joogtada ah looga soo saari jiray badda oo yimid suuqyada magaalada boosaaso kaas oo culays ku keenay dumarka ka ganacsada sida ay sheegayso xaawo warsame maxamed haddar inta muddoa xagaa ilaa iyo haddar ma hel kaluu nagu filan ma aana helayn laakiin haddar muddo saddex beri ah ilaahay khayr buu keena khayraadka buu keena khayraadka maxaa laakiin khayraadka maxaa lagu samaynayaa khayraadka haddii ilaahay keenay kalluu socda markii kalluunku marmar buu socdaa u guuraa oo wuxuu aadaa gobollada isaga tallaaba muxuu ahaayey marka uu guuraa ilaahay nagu soo aadiyo ma lihin meel qabowjiyaalah oo aan ku kaydsanno oo maalinta kalluun la-aanta nagu dhacdo aan dib ugala soo baxno oo aan dib uga sii faa'iidno ma aan haysanno maalintaa waxa lanoo keena oo kalluunka nagu bato waa khasaara waxa la keena ilmahan ku korsan jirnaa jaamacada uga baxsannaa guryo kiraan kaga jirnaa ilaahay rusuq naga sii aan ka cunnaa laakiin maalintuu nagu bato kalluunka guuraaya kalluunka kalluun guura waayo kalluun degan ma aha markaa uuna soo mar ilaahay nagu soo aadiyo kaydiya ma haysanno aan kalluunka oo berri aan kaga faa'iidaysanno markii muxuaayey kalluunla'aantu dhacdo marka kalluun aad u badan laga soo saaro badda oo qiimihiisa uu hoos u dhaco khasaaro badan ayaa soo gaara dumarka ka ganacsada sida ay mar kale inoo faahfaahinayso xaawo nin kale ma wajahdo laashkeer ma wajahdo qof kale ma wajahdo khasaarada waxay wajahda hooyada ka kalluumaysata bay wajahdaa hadda tallaagadii waxaa lunta marmarka qaarkood marka khasaar ilaa konton soddon dolar aan hadhow dib u gudi karin oo daynla noo ku sii qoro dib dawla noo ku qoro khasaar ilmihii hooya ma lahan hooya wada kulli hooyaa ka shaqaysa inta badan hooyaa ka wada shaqaysa kalluunka hooyaana ka faa'iidaysan jirtay khasaarna hooyadaas oo loo keena u imaanaysaaye sanadka mid kalea nugu dhacday amar ilaahay xag ilaahay nooga yimaa nagu dhacay bishii sagaalaad gaadiidkii badda noo galay oo laashashka iyo siximada ahaa hal gaadiid waxaa laga hal iyo laba inay waxu haraan laakiin intii kale baddaa la tagtay waana la og yahay waa walax shaac baxsan oo la og yahay baddu ma kicin amar ilaahay waxaa soo galay baalaha soo galo la tegey baala waaweyn baa la tegey shabaagta goostay nabaryaashaa badanaa goostay nabaryaashaa goostay oo sanadkan aad u kacsanaa dumarka shabaagta wax miyay ku leeyihin waa kule anaga kamid anaga kamida kuleh anaa ka mida kule waliba igala tageenay toban shabag hal mar igala tageenay midna shan igala tageenay marka dadka wa dad waxaaba jira axbad u harinba annaga waxnu dad axbad u harin baaba jiraba marka halkaas shabaagtana waa codsanaynaa aniga hadda hadlaaya toddoba kun oo dollar ba hadda lagu leeya shabaag dayn ah waan ku qaaday laba mar baa qaaday shabaag laba mar nin aan qaadin shabaag oo mar toban dollar toban kun iyo toddoba kun iyo lix kun aan lagu lahayn oo shabaag maanta laashay gaadid lagus ma jiro waxaa walaashash baa kuu shaqeynaya waa ii shaqeeyaan laba laashay shaqeeyaan qadan abuukar jaamac waxa ay iyaduna ka mid tahay haweenka ay noloshooda ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka waxa ay tilmaantay caqabad la mid ah midda ay xaawo ka hadashay ee ah inay caqabad ka haysato qaabkii ay kalluunka u kaydsan lahaayeen marka uu suuqu ku soo bato waxaana kalluumaysiga boosaasood iskaashatada kalluumaysiga waxa weeye muddo badan baan kalluun ahaan kalluun la-aan ahay caqabad muxayta kalluunku nagu hayay maxay hayteen caqabadadan hadda kalluun fara badan baa saddextan beri oo dambaysa saddex beri hadeertaa kalluun baa maraaya tiro badan ma aanaan haysano wax kayd aan ku kaydsanno waxa weeye waxaan u baahannahay inna laga gacan qabto wixii aan macnaha kalluunkaa ku kaydsan lahayn walaa in badan baana soo marta aanan ka faa'iidaysan waxaana kaga faa'iidaysan weyna waxa weeye kayd la'aan ma haysano wax kayda oon kaga faa'iidaysano mar walba uuna soo maro annagoo faramaro maalinta maalinta xigta waxba kama hayno kayd la'aan ilaa labaatan sana hadeer waa ku jira marba si aan ahaade marba si aan ahaade ilaa iyo labadii kun waa joogayaan marka waxa weye intaas waa ku jirnay aan waxa naga caawiya iyo wax macnaha noo soo gurmada toona ma hayno kalluunka kaydkiisa waxaan u baahanahay kayd nolosha qoyska iyo kaydka waxay ku tiirsan tahay maxay hayteen kalluunka waayo waxa weeye waxaan ka raadinaa maxay hayteen bariskaygaan ka raadinaa waa ku ladanaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin laakiin waxa weeye caawimaad baan u baahanahay kaydka waxba kama hayno maanta hadduu kalluunkaasna dhaafo wax kayda kama anaan haysano waxaana koosgareeyey tallaagada kulul ma haysano aan kulul maxay hayteen qabo- een, kaydayayaala ma haysano kalluunka ugu badnaa baa soconaya oo ralxad ah hadda hadduuna dhaafana waxa weeye wax aan ka haynaa ma jiro berri kayd la'aan kalluun socdo weeye inaan ka faa'iidaysano oo aan tallaagada hayaga ku guranno oo aan baan ku fiicnaan lahay laakiin ma aanaan haysano teebeed baa soconaya teebeed baa soconaya teebedin weeye wax soconaya kalluunka ugu qaalisan weeye maasha allah oo kaydka noqona intuu doonu noo oolaanla laba bilood waa oolaanla hadduu helo tallaagada kayda intuu doonu oolaan kara intuu doono abaarta waa ka bixi lahayn haddaan kayd haysano abaar kalluun waa ka bixi lahayn laakiin waxaan kaga bixi weynay waa maxay tan kayd la'aan kayd baanu mar walba maxaan ka faa'iidnaa wax kaloo yaa kaa gadanaayo kan gadanayaana faa'iido kuma qabo kan qaadanayaana faa'iido kuma qabo faa'iido waxaan ku qabnaa markay kalluunku yimaado oo maxay haytaan waddanka la dhergo waxaan ku idhi annaguna waa dhergaynaa dadkuna way dhergayaan alxamdulilah rabbil gobolladoo kale ma waxay sameeyaan een, way qaataan soo maaha waa naga qaataan marba heerku mar ayaan ugu dhiibnaa markuu qaali yahay qaali baan ugu dhiibnaa markuu jaban yahayna jabniin baan ugu dhiibnaa marba heerku maraayo baan ugu dhiibnaa laakiin hadda kalluunkii raqiiska maxaan kaga faa'iidaysanaa waxa weeye waaba na dhaafay maalintaasuba ku egyahay una dhaafay geediga yahay haddii aanaan haysan meel qaboojiyayaalo kayd ah kayd inaan helnaa ka abde maxay taga muhiimad weeye ganacsatada dumarka ah ee kalluunka ee magaalada boosaaso ayaa mid waliba qaab gaar ah uga ganacsata waa kuwo ay laashaasha badda ugu jiraan oo loogu soo jilaabo kalluunka kuwa ka iibsada kuwa kasii iibsada qaar shiila oo isagoo bisil iibiya iyo kuwo kale sida inoo sharaxayso qadan leebel leebel baa dadku kala yahay laashashku waa leebel dadka ayaa ka soo qaadanaya leebel dadka naga sii qaadanayo ama ha shiisheen ama ha dhoofiyeen oo iyagana waa leebel kuwaa madaxyadii iyo baalkii kale ka faa'iidaayo kan qalanaya faa'iiduu ku qabaa kan madaxa qaadanaya faa'iiduu ku qabaa waxa waa hooyooyin noloshaada ka maaraynaya u badan yihiin ama ha shiisho ama ha ka faashlayso waxa ordaya meesha waa hooyooyin ugu yaraan kun dumara oo usoo shaqo taga oo hooyooyin oo ganacsato ah dumarkan ayaa aaminsan in haddii ay helaan goobo ay ku kaydsadaan kalluunka inuu wax weyn ka tari lahaa ganacsigooda kalluunka waxaana si taasi xal loogu helo ay dirayaan baaqan marka dawladda hay-adaha muxuu ahay meel kasta waxaan ka codsanaynaa annagoo weliba boosaasaha muxuu ahay gobolka boos degmada boosaaso waxaan si gaara uga codsanaynaa madaxweynaha hay-adaha meel kasta ay khusayso horumarka muxuu ahay puntland in muxuu noo sameeyo kaydiyo aan ku kaydsan maalinta kalluunka ilaahay nala kolansiiyo oo ilaahay xaggiisa naga siiyo anaga dad mishaar dawlad uga baahan ma nihin waxa kale un baddaasa ilaahay nagu xidhiidhiyey risqiga ilaahay baddaasaa ka raadsanaa haddaba codsigaa keliya in loo fuliya annagu doonaynaa dawladda iyo meel kasta meel kasta ee khusaysaba saan qaboojiyaha ku kaydsan kalluunka marka ilaahay na soo mariyo qadan abuukar ayaa si toos ah baaq ugu diraysa wasaaradda kalluumaysiga ee dowlad goboleedka puntland kayd baan u baahana tallaagada kayd baan u baahana kayd baan u baahana wasiirka mas-uulka naga ahoo kalluumaysiga ama maxay ahayd codsiga iyagana u dhiibanayna isagaana matela isagaana noo maxay hadli kara waxaan ka codsanaynaa wasiirka oo ku celinayna oo ku celinaynaa inuu noo sameeyo kayd oo hawsha u maxay tan xilka u saaro ha qabtiro dadka intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay haweenka magaalada boosaaso ee ka ganacsada kalluunka iyo caqabadaha ka haysta kaydintiisa barnaamijka waxaa gacaniga siisay wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo